حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتعربدوا bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacanoo wanaagsan meel weliba ood joogtaan ku soo dhowaada xalqada labaad ee barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka ogaadan culammada kaas oo ah barnaamij toddobaadla ah oo aan ku fallaanqayn doonno duulaannada kala duwan ee reer galbeedka ku qabsaday caalamka islaamka kuna kala qoqobay midnimadii muslimiinta iyo asbaabaha gaalada u suurageliya haymanadaasi iyo waxaa maanta la gudboon muslimiinta si ay uga soo kabsadaan aafooyinka duulaanka milateri midka dhaqaale iyo midka fikri ay la timid cowlamada dunida barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qaybgeli doona qaar ka mid a aqoon-yahanka iyo culummada soomaaliyeed mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka
من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تيقظوا وتنبهوا وترقبوا الكافرون هم إن شرقوا أو غربوا الكره للإسلام فيهم ملة تترسب الكره للإسلام فيهم ملة تترسب ملة تترسب ملة تترسب ملة تترسب intiinnii nala socotay xalqadii hore waxaan soo qeexnay cowlammada mugga ay leedahay iyo waddammada ay beegsanayso xalqadan waxaan isku dayi doonnaa inaan soo gudbinno tusaalayaal waaqici ah oon isleennahay caalim iyo caamo intaba way fahmi karaan waxaa loola jeedo macnaha erayga alcawlama ustaad maxamed qudub oo ah qoraaga kitaabka almuslimuuna walcawlamah waxuu leeyahay muddo aan sidaas uga fogeyn dowladaha soo saara batroolka waxay isku dayeen inay hoos u dhigaan wax soo saarka batroolka iyagoo doonaya inay kor u qaadaan qiimaha faa'iidada ay helayaan maadaama uu hoos u dhacay markii uu batay wax soo saarka shidaalka go'aankaas wuxuu keenay wixii ay doonayeen dowladaha soo saara batroolka oo qiimaha ayaa gaaray halkii ugu sarraysay markii ay xaaladdu halkaa marayso waxaa arrinta soo farageliyey dowladaha jecel in loogu yeero kuwa tunka weyn waddamadii soo saarayay batroolka ayayna ku amreen inay kordhiyaan wax soo saarkooda si qiimaha loo gaarsiiyo in ku jaango'an maslaxadooda ama si kale haddii loo dhigo in ku jaango'an hungurigooda iyo damacyadooda ugu dambayntii dowladihii soo saarayay batroolka waxay ku qasbanaadeen inay u hoggaansamaan cadaadiska dowladaha sheegta awoodda dunida kuwaasoo ugu goodiyey cunuqabateenno iyo arrimo la mid ah taasoo ugu dambayntii keentay inay wax soo saarkooda batroolka gaarsiiyaan intii laga rabay ama inku dhow kani waa tusaale waaqici ah oo muujinaya waxaa loola jeedo colammada marka mowduuca laga eegayo jaanibka dhaqaalaha tusaale midkaas u dhow waxaa sawiraya sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo ka mid ah dadka arrimahan ka faallooda zaman alcawlama markaynu u jeedno ama casri alcawlama la yidhaahdo cawlamadu waa erayadan cusubee dib laga isticmaalay waa globalization globalizationkaasi waxay ku sheegaan inuu yahay waa xorriyat almaali waalbadaa'ici waannaasi walafkaar bay yidhaahdaa waa in dunida lacagtu socon karto oo laysu gudbin karo oo aanay quyuud xidhaysaa jirin badaa'icda iyo productionka bini aadamku soo saara in laysu gudbin karo aadanaha laftiisu inuu isu gudbi karo afkaartuna inay isu gudbi karto si kale haddaynu u tilmaamno waxay u fakerayaan in xuduudda laga tallaabo inay lunto waxaan la yidhaahdo sovereignitiga ama siyaadaadka waddannadu leeyihin taa macnaheedu waxa weeyaan dunidoo dhan in laysu furo inkastoo bay leeyihiin inay si cadaalada isugu furmin waayo dunida badhna duwalka waa maraakisti ama waa santarka dunida laga xukumo dadna waa atraafda dacallada waa hareeraha dadka deggan waxaan xorriyadda la siiyey waxaan odhan karnaa xaqiiqatan waa dadka santarka deggan inay dunida say doonaan u isticmaali karaan ama dadka briferalska hareeraha deggani iyaga aragtiyahooda waa la tashwiihiyaa oo iclaamka dunida dad baa gacanta ku haya badaa'icdooda waa la mamnuucaa productionka ay soo saaraan oo qaanuun iyo nidaamka suuqa xorta ah intuba dacafada uma naxdo maalan afrika sanad walba waxay dhahaan labaatan kun oo aqoonyahan bay ka qaataan hadhowna aqoon-yahanada afrika ay u baahan tahay intaa dib waxoogaa loogu keenaa afar bilyan sanad kasta lagaga qaadaa kuwadana bilaash baa lagu qaataa iyagu markaa globalizationku iyagu dan u yiyey dhankooda marka laga eego badaa'icdooda maalkooda dadkooda iyo afkaartooduba dunida way maanshaysay ama dunida inta kale waa marti haddaan si kale u tilmaamana dunida maanta inta xoogga badan ayaa khadido oo dejisa nidaamka tacliimiga dadka kale wuu qallitaa sistamkoodii iclaamkana iyagaa gacanta ku haya qaanuunka caalamigaana iyagaa dejiya international looga la sheegayo adigu waxba kuma lihid qolaa dejisa adigu waa lagugu xukumaa waxaan odhan karaa nidaam alxayaat oo dhan fi lcaalam qolaa marti looye aqaliyadabana yidhaahdeen ama minority groupisk tiri ahaan minority maaha laakiin technologically ama dhaqaale ama xoog ayay u bixiyeen dunida saddexaad xataa labaad maaha waddamada loo yaqaano caalamka saddexaad ayaa ah kuwa ugu badan ee soo saara inta ugu badan batroolka loo adeegsado warshadaha caalamiga ah gaar ahaan kuwa ku yaala caalamka islaamka waxay haystaan maadooyinka ceeriinka ah ee aadka loogu adeegsado warshadaha balse ma haystaan warshadihii lagu farsamayn lahaa waana lagala dagaalamay inay helaan xitaa haddii ay dhacdo in dalalka loogu yeero caalamka saddexaad oo u badan muslimiinta ay helaan warshadahaasi ma haystaan khubaro iyo howlwadeennadii ka shaqayn lahaa aqoonta warshadahana waxay hadda ku kooban tahay waddamada reer galbeedka siiba maraykanka sidaasi darteed wuxuu maraykanku cadaadis ku saarayaa waddamada loogu yeero caalamka saddexaad in maadooyinka qaamka ah ee haystaan ay uga iibiyaan reer galbeedka qiimo jaban markaas kadibna iyadoo lasoo warshadeeyey dib loogu soo celiyo caalamkii saddexaad ee horey looga qaaday iyadoo looga iibinayo lacago aad qaali u ah sheekh cabdililaah oo ka mid ah aqoon-yahanka iyo culimmada muslimiinta ayaa tilmaamaya in tani ay tahay midda sababta in dowlado iyo dadyo badan oo ku nool caalamka ay daba dhilif leelisan u noqdaan reer galbeedka haddaynu usoo noqonno koobidda ay reer galbeedku ama qusaadu reer qarbigu isku beegeen khayraadka caalamka islaamka iyagoo ay isku koobeen caalamka islaamiga saad ogtihiin waxaa sarawaadba khayr badan ba ilahay dhigay dhulkiisa ku kaydsan oo kala duduwan xagga daaqada ama shidaalka waxa loo yaqa adduunka maanta u baahan yahay warshadaha adduunka ay ku dhaqaaqayaan waxaa caalamka inta badan caalamka islaamka laga helaa xagga beeraha aad buu ugu horumarsan yahay macaadan mukhtalifa oo dahabkii iyo iyo macaadintii kale ayaa dhulka ku aasan haddii loqdo ayaa laga helaa caalam islaami aad khayraadkii badda iyo waxay iyo kalluunkii iyo wixii lamid ahaa ayaa iyagana aad u ceegaaga badiheenna oo badaha islaamka u ceegaaga laakiin ummaddan ma haysato warshadihii mawaadan ceedhin dhulkeeda ku jirta warshadihii ma hayso khibraadkii iyo dadkii khabrada ahaa ee ka faa'iidan lahayna caalam islam maanta wuu ku yaryahay yaa arrintaa marka haya maanta oo warshadihii haysta khibradii iyo shaqaalihii aqoonta u lahaa arrintan haya gaalada nimanka la yidhaahdo waxay dhacaysaa inay inugu faral yeelaan khayraadka dhulkeenna ku jira inaan ka iibinno iyo waxaan ceedhin mawaada ceedhin aan ka iibin dhulkeenna ku jirto marka waa inagaga qaataan waxa ugu yar bay nagaga qaadanayaan markaasay qaadayaan waxay ku samaynayaan dhulkooday kusoo sanaacaynayaan kusoo hagaajinayaan markaasay inoo soo celinayaan iyadoo lasoo warshadeeyey markaas waxay nagaga iibinayaan qiimo kii ugu qaalisana ayay nagaga iibinayaan xagga kalena faa'iido waxa ugu jirta xagga macnawiga mooraalka oo adiga waxay kaa soo qaadayaan wax waxba kama jiraan ah wax samaysan karin oo liita oo iyaga tabic u ah oo iska raacsan iyagaas dabadhiilif u ah ayay kaa soo qaadayaan way ku dulaysanayaan waxay ku dareensiinayaan inaad tahay wax daa'iman inaad tahay isaga iyaga dabadhiilif u tahay adigu aad tahay wax liita oo caajis wax ma ma awood lahayn oo maaragtay aan waxba qabsan karin iyaga ku tiirsan bay kaa dhigayaan marka waxay ku faryeelayaan waxay dusha ka saarayaan ummadda oo ku qasbayaan inay u dhiibto sarawaadkeeda iyo khayraadkeeda qidaacal khaas wax loo yidhaqaado xukuumadaha laga wareejiyo oo shirkadaha khaaska loo dhiibo maxaa looga dan leeyahay waxaa la rabaa shirkadahaas khaaska ah in iyo shirkadaha gaaladu inay dhaqaalo mushtaraga yeeshaan wada shaqeeyaan cashuurta laga dhaafo khayraadka iyagoo iska gurtaan iyagu maaragtay waxba ay gacanta ku dhigaan innaguna aynu noqonno gaajbaahi inaan layso iyaguna khayraadka dhulkana ay daldashaan qaarna ay inaga iibsadaan qiimo aad u jaban qaarna inagaan ogeynba ay boobaan oo dhulka ka gurtaan oo badda ka gurtaan meel kasta ka gurtaan sida ayaa dhaqaalahoodani gacantooda ugu dhacay cowlamada xagga dhaqaalaha waxay uga dhigan tahay dalalka loogu yeero caalamka saddexaad in ra'sumaalka reer galbeedka uu gebi ahaanba la wareego dhaqaalaha caalamka saddexaad iyadoo dadka halkaas ku nool la gelinayo laba daran mid doora oo kale ah in qiimaha maadooyinka ceyriinka ah looga iibsado lacago raqiis ah marka lasoo warshadeeyana loogu keeno qiimo qaali ah waxaa intaasi ka daran in la daroogayo shucuubta oo fikir ahaan loo qabsado maankoodana lagu dheelo iyadoo loo bumbuuninayo horumarka xagga dhaqaalaha ee ka jira reer galbeedka iyo in haddii ay ku daydaan ay gaari karaan horumar ku sheeg la mid ah kan reer galbeedka markaas oo ay awoodi doonaan inay iska gudaan deymaha lagu leeyahay sidoo kalena dadka ku nool caalamka saddexaad ay helaan fursado shaqo waa kan dhaqaaliyahan reer galbeed ah oo arrinkaasi qiraya
isbeddelka ugu badan ee lagu sameeyey habka uu u shaqeeyo dhaqaalaha dunida soddonkii sane ee lasoo dhaafay ayaa sababtay deyntan lagu leeyahay waddamada loo yaqaano dunida saddexaad sababtoo ah waxay dowladaha hodanka iyo bangiyada siisay awood ballaaran iyo inay gacanta ku dhigaan dhulalka faqriga ee dunida halkaas oo ay yaalaan khayraadka ugu badan ee aan doonayno inaan isticmaalno khayraadkaas oo loo adeegsaday hab dad badan ay ku tilmaameen qaab gumaysi waa awood dhab ah oo toos ah oo loo adeegsanayo dowladahaasi si loogu khasbo inay sameeyaan waxa ay doonayaan dowladaha hodanka ah haddii aan nahay gacankudhiiglayaasha dhaqaale waa annaga kuwa mas-uulka ka ah dhismaha boqortooyadan dhaqaale ee caalamiga ah markii ugu horraysay waxaana ku shaqaynaa habab kala duwan laakiin dabcan habka ugu badan ee aan adeegsanno waa in tusaale ahaan aan helnaa waddan leh khayraad ay danaynayaan shirkadaheenna sida shidaalka oo kale kadibna deymo culus ayaan madaxa u gelinaynaa waddankaas annagoo uga soo qaadayno bangiga adduunka iyo ururada la shaqeeya deyntaasi waa deen aad u badan oo aysan awoodin inay iska bixiyaan loona geliya qaab ay isaga bixin karin taasina waxay ka mid tahay qorshaha kadibna annagoo ah gacankudhiiglayaasha dhaqaalaha ayaan cagta cagta u saaraynaa waxaan ku dhahaynaa dhegaysta deen fara badan ayaan idinku leennahay mana iska bixin kartaan sidaas darteed shidaalkiinna qiimo raqiisa uga iibiya shirkadaheenna shidaalka sidoo kale noo oggolaada inaan saldhig milatari ka samaysanno dalkeenna qaabkan ayaan run ahaantii ku abuurnaa boqortooyada laakiin waxaan ku fulinnaa habab qarsoodi ah oo aan la dareemi karin sidaas darteed marka i m f ay isku dayeyso inay waddan ka khafiifiso deymaha lagu leeyahay waxay hor dhigtaa shuruudo dhowr ah waxayna shuruudahaasi deyma khafiifinta ah ku dhawaaqeen siddeetameeyadii iyo sagaashameeyadii iyagoo isla hannaankaas kula dhaqma meel weliba oo ay arrintan ka dhacdo isla markaana dowladaha ku amraya inay yareeyaan lacagaha ay ku bixinayaan adeegyada guud waxaa sidoo kale la faraa in suuqyadooda ganacsiga iyo kuwa ra'sulmaaliga ka dhigaan kuwa furan si lacagtu si fudud ku soo gasho si fududna uga baxdo dhaqaalahooda sheekh maxamed rashaad oo ka mid ah culimmada sida aadka ah u diraaseeyey sida reer galbeedku nidaamka cusub ee caalamka ugu qabsaday waddamada muslimiinta kana diyaariyey muxaadaro ciwaankeeda la yidhaahdo afduubka dunida ayaa sharaxaad waafi ah ka bixiyey sida gaalada reer yurub iyo maraykanka u qabsadeen maskaxda muslimiinta una rogrogeen
i m f ta wadiifadeedu waa maxay taas inaan isweydiinna ayaa u baahan runtii sidaad ogsoon tihiin i m f tu waxaa loo diraa ayaga inay waddamada marka horeeto inflation ku kiciyaan inflation inay iyagu kiriyeedgareeyaan oo waddamada ay u dejiyaan qawaaniin qawaaniinta ay u dejiyaan ay ku fuliyaan siday ugu talagaleen indonesiya dhaqaalaheeda lagu baabaashay malaysia iyadoo raba afka dhulka in loo geliyo inuu iska xiray mahaatiir moxamed inuu iska xiray ee, waddamadii soomaaliya oo kaleeto iyo suudaan oo kaleeto iyo sida loo sameeyey in inflation lagu kiciyo markii la gaarsiiyo lacagtooda halkii doolar markii kumanaan la gaarsiiyo la yidhaahdo lacagtiin adduunka suuqa waa ka baxday ma jiri doontaan raaca annaga shuruudayada shuruuddoodana waxa weeyaan shuruudda adduunka ugu xun oo lagu baabiyo waddankaa looga dhigo dukun daakun looga dhiga weeyaan iyagaa la soo doonta markoo deynka inay siiyaan deynka markay siinayaan oo banki duwaliga uu sidaa ku fuliyo beeraha laga soo galo tacliinta laga soo galo waxaa la saaraa fiqalka ugu xun oo wax ka bixi kara adduunka ilaahay aan la arkin ayaa qoorta loo geliya yacni wax maanta dulliga ka dhiga masar oo intaasoo siddeetan milyan maanta gaartay dulliga ka dhigay oo diidi kara wax wal hadday doonaan waxa weeyaan international monitoring fund iyo banka duwali qardagiisa keliyata iyo qamadyada maraykanku ay siinayaan iyadoo dhulka masaaridoo dhan uu yahay dhul zaraaciya wa- sidaasaa loo gacmaduubay oo loo xiray afka dhulka in loo geliy maalin walba oo inay kelmad yeelan dartood aynu u nimaana marka bangi duwaliga waxay ku xiran tahay inay iyagu dabdi ku sameeyaan lacagaha adduunka ama waddamada ay ku isticmaalayaan inay istiqraar u sameeyaan ama istiqraarka ay ka qaadaan inflationka sidaan idiin sheegay dukun daakun inay ka dhigaan waddan walba lacagtiisa inay baabi'iyaan oy meel xun uga soo haraan oo markaa la yidhaha waxaad ku qasban tahay annaga sidaan ku yeelin haddaad qard- qardi rabto ama deyn aad rabto shuruuddan annaga kuu dejino raac sidaasay ku qasban yihiin bankiga duwali wadiifadiisu waxa weeye inuu dadka dowladaha lacag deyna inay siiyaan duwal daciifa inay lacag deyna iyo qarda siiyaan inay maanta ayagu maanta markaysaa ay soo darsadaan axwaasha waddamadaasi ay ku sugan yihiin oo ay soo aqoonsadaan dacfigood meesha dhaqaalahoodu oo ka- laga kala baji karo inay soo ogaadaan Ee, nidaamkaas marka waxay u taxakumeen markaasi in ay inhiyaar ku ridaan ama baaba ay ku ridaan dhaqaalaha waddankaasi shuruud marka lacagtii deynka la siinayo shuruud qaasiya oo interestigooda uu caali yahay aanay ka soo kaban karinin inta cumrigooda ka hartay aanay waddankaa ka soo kaban karinin beerka loo geliyo mar haddii deyn lagu yeesho waa la dullaystay deynka lagu leeyahana aanay marnaba bixi karinin waxa weeye bur weyn oo madaxa looga hayo ama eh, jabal madaxa looga hayo buur oo markii rabo lagu sii deyn karo in looga dhigo iyaga dhamba dhammaantood munadamada la yidhaahdo world trade organization qawaaniinteedu waxay ahayd in ay silaca iyo khadamaad inay samaydo oo ay iyadu kala bixido yani suuqyaalka in la iskala bedesho wixii doodahoo la isku haysto sidii baraasiil iyo kanada markay isqabsadeen diyaaradaha samayntooda isku qabsadeen oo kaleeto inay kala bixido ay fasli munaasacaad samaydo inay sameeyeen in loo soo kala xugun tagoo la isugu yimaado oo ayagu ay markaas fiiriyaan wixii laga yeeli lahaa waxay isu beddeshay munadama oo ka mida munadamaadka environmentiga ama green qolada la yidhaahdo eh, eh, eh, iyo camalka shaqooyinka xuquuqul insaanka cumaasha saasay isu beddeshay waxay noqotay waddankiiba in la yidhaahdo waddanka ayaan deyn la siinin oo banki duwali u tagto iyo i m f oo yidhahdaan waddanka dhaqaalihiisa soo burburiya markii la burburinayana waddankaa deyn ha siinina lacag ha siinina jeerahoo aad uga dhigtaan shuruud waddankaa siyaasaddiisa lagu bedelo waa ogtiin china markuu tegey canada oo kaleeta maalan waxaa la yidhi dhaqaalahan kugu tari lahayn waxaa ka hor siyaasadda waddankaaga xuquuqul insaanka in wax laga bedelo waa kaceen meel walba waxay yidhahdeen munadamaadkaasi canaday dhaqaalaha siinin eh, china ilaa china ay ka aqbasho shuruudda annagu aan doonayna ay ka aqbasho ee africa nigeria aan la siinin dhaqaale ilaa shuruudda iyada ay ka aqbasho yacni waxay noqota maantayto banki duwali haddaad tiraa waa la dhaqmaya ama aad tidhaahdo world trade centre aan la dhaqmaya waxa weeyaan anagu aan kuu dejinno systemka dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo xuquuqda waxa anagu aan doonayno aqbal bilaa shuruud wixii anagu aan diidnana tuur bilaa shuruud iyo niqaash macnaheedu waa maxay markaa sida anagu aan doonayno mujtamacaas ha noqdo si dhalanteedkaas loogu siro dadka waxay reer galbeedku isku dayaan in fursada kusheeg aan sidaas u buurnayn la siiyo dowladaha qaar taasoo dadka qaar ay la noqon karto inay tahay horudhaca baraarihii loo ballanqaaday laakiin waxaa hubaalaha in tallaabooyinkaas ugu dambayn ay horseedi doonaan in mustaqbalka fog gebi ahaanba lala wareego dhaqaalaha dalkaasi si toos ahna loo maamulo qaraarkooda siyaasiga ah marka ay halkan sheekadu marayso waxaa soo shaacbaxaya oo la isweydiin karaa su'aal muhiim ah taasoo ah waa ayo cidda iska leh ra'sumaalka shisheeyaha ee maalgashanaya mashaariicda dalkeenna marka aan albaabada u furno ustaad maxamed qudub wuxuu leeyahay aan diidno ama aan oggolaanno waa isku mide waxaa shaki la'aan ah in ra'sumaalkaas ay leeyihiin yahuudda caalamiga ah ee doonaya inay isku fidiyaan caalamka si gaar aan ha ula wareegaan waddamada muslimiinta ee ay reer galbeedku ugu yeedhaan caalamka saddexaad ururada iyo shirkadaha yahuudda ayaa kaalinta ugu weyn ka qaadanaya gumaysiga daahsoon ee lagu hayo waddamada la liida ee loo yaqaano dalalka soo koraya yahuuddu waxay hadda dadaal xooggan ugu jirtaa la wareegitaanka dunida iyo siday u noqon lahaayeen kuwa looga dambeeya hoggaanka dhaqaale iyo midka siyaasadeed ee dunida la yaabna ma leh oo waa qayb ka mid ah damacyada makriyeysan ee yahuudda ee taariikhda diiwaan gelisay horaan iyo hadda intaba sida uu tibaaxayo alakh abu muxamed yuhuuddu waa mujtamac qur-aanku aada uga hadlay dhaqamadooda waxa ay yihiin waxay ka duulaan waxay aaminsan yihiin jaraa'imta ay geysteen aad buu qur-aanku u faahfaahiyey dadkan yuhuudda ah caqliyadda ay xambaarsan yihiin sida qur-aankuma noo sheegay waxay aaminsan yihiin inay yihiin abnaa'uullaahi wa axibbaa'uhu waxay aaminsan yihiin inay yihiin ilaahay subxaanahu watacaala daduu jecel yahay dadkana ka sarreeya oo ka duwan waxay aaminsan yihiin inay yihiin shacbullaahi almukhtaar shacabkii ilaahay oo la doortay waxay aaminsan yihiin wixii ayaga ka soo haray inay yihiin bimansilati albahaa'im waxayna u yaqaanaan ummiyiin laysa calaynaa fi lummiyiina sabiil taa marka waxay keenaysaa dadka ka soo haray inay bannaystaan dhiiggooda iyo cirdigooda iyo maalkooda wax miisaanna aysan ugu fadhinin jaraa'imta iyo dembiyaalka ay geysteen yuhuuddu oo qur-aanku ishaaray tusaale ahaan haddaan wax ka soo qaadqaadno waxaa ka mid ah allah rabbulcaalamiin inay caayeen ilaahay subxaanahu watacaala sifaadkiisa inay ka been sheegeen ilaahay subxaanahu watacaala inay xumaan ku tilmaameen waxaa ka mid a jaraa'imtooda inay ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala ay dili jireen si dulmi ah waxaa ka mid a jaraa'imtooda inay la collaytabeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayna isku dayeen inayba dilaan oo ka takhallusaanba waxaa ka mid a jaraa'imtooda inay diinta islaamka la collaytameen shirqoollan u soo maleegeen inay isku dayeen mar inay xagga daahirka ka galaan nifaaqan oo ay muuqsadeen muslimiin ay yihiin si muslimiinta u dhagraan waxaa ka mid ah nebiga sala allahu aley wasalam inay dacaayad iyo brobagando ku furi jireen oo qur-aanku uu noo sheegay waxaa ka mid ah inay muslimiinta kala geyn jireen oo isku diri jireen waxaa ka mid ah qabaa'ishii carbeed oo gaalada ahayd inay la soo safteen nebigana ku diri jireen sala allahu aley wasalam itifaaqiyaad iyo heshiiso siriyana ay la samaysan jireen waxaa ka mid a jaraa'imtooda inay u saciyaan haryahamayn al ifsaadu fi lardi wayascauna fi lardi fasaada waxaa ka mid ah inay huriyaan dagaalada iyo fitanta iyo qalaaqisha inay shidaan kullamaa uuqaduu naara lilxarb adfa'aha allah dadka marka noocaasa ilaahay subxaanahu watacaala daduu nacladay weeyaan lacnatullaahi baa ku dhacday ala lisaani daawuud ah wa ciise bni maryan baa lagu nacladay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu saaray dulli iyo maskano wuxuu ka dhigay kiradatan wa khanaasiira isla marka marka intaa ay yihiin oo intaa oo xumaana ay shamlisteen oo jimcisteen ayaa maanta waxaa la rabaa dadkii noocaas ahaa oo fasaadkoodii iyo makrigoodii sidii ugu dheehan oo dhulkii muslimiinta weliba maanta lagu beeray ee kayaan suhyuuni ah oo khaashim ah oo maaragtay bilaadu shaam qalbigeedii filistiin lagu beeray oo raggalbeedku ku beereen ayaa waxaa la rabaa in maaragtay tadbiic wax la yidhaahdo iyo maaragtay caadiyeyn iyo in calaaqaad la samaysto waddamada muslimiintana la soo geliyo dhaqaalahoodii iyo siyaasadoodii iyo afkaartoodiina ay si caadi uma maaraseeyaan heshiisya lala galo waxaa jirta koox qarsoon oo ay leeyihiin yahuudda taasoo dadaal xooggan oo aan kala go' lahayn har iyo habeen ku bixisa sidii ay yahuudda u qabsan lahaayeen hoggaanka dunida iyo maamulka dhaqaalaha caalamka kooxdaas oo loo yaqaano alma'suuniya waxaa mar kale inoo qeexaya sharaxaadna inaga siinaya al-ustaad abu muxamed oo ka mid a martida barnaamijkan haddaan u galno waxa loo yaqaano almaasuuniya ee kutubada ka hadla arrimaha diimaha iyo axsaabta ayaa soo qaada si fiican uga hadla tusaale ahaan haddaan soo qaadanno bacdu tacaariif waxay leeyihiin almaasuuniya macnaheedu waxaa weeyaan albannaa'uuna alaxraar yacnii waxaa loo yaqaano albannaa'uun al axraar waa munadama yahuudiya sir ku dhisan munadama haddaama wax dumisa qaamid ah weliba qarsoon oo maaragtay ajendayaalkeeda wixeedu iyo nidaamkeeda uu qarsoon yahay muxkamatu tandiim aadna u sugan yahay nidaamkeeduna wax maaragtay dhisan uu yahay hadafkeedu waxaa weeyaan ilaa damaani saytarati alyahuudi cala alcaalam ujeedkoodu waxaa weeyaan oo ku salaysan yahay inay damaanad qaadaan in yahuuddu caalamka ay saytarayso munadamadaas waxay ku baaqaysaa ilxaad fasaad ibaaxiyo waxay isku asturtaa shicaaraad khadaaca amba halkudhigyo qurqurxoon sida alxuriya ikhaa walaalayn musaawaad in la siman yahay insaaniya bani aadinimo waxaa la sheegaa inta badan xubnaheedu waa shakhsiyaad marmuuqa filcaalam dadka indhuhu ay qabtaan dad xul ah weeyaan ee waxay qabtaan wax loo yaqaano almaxaafil liltajamuc waaltakhdiid inay qabtaan maxafallo iyo tajamucaad ay ku samaystaan shirqooladooda iyo qorshayaalkooda iyo watakliifi bilmahaam in shaqooyin la isku diro intaana waxaa loo gowalxaarayaa lita'siisi jumhuuriya dimuquraadiya caalamiya in la sameeyo jumhuuriyad caalami ah oo ku dhisan dimuquraadiyad oo fi nihaayana yahuudiya ah nimanka marka barnaamijkaas iyo munadamaad ka tirsan dad khatiir ah oo xiyal fara badan isticmaala dadka si loo shaqaalaysa ama loo tajniidiyo ee waxaana la sheegaa in waxyaalo fara badan oo maaragtay dhagaro fara badan oo caalami ah in ayagu ka dambeeyeen ay ugu horrayso isqaaqu alkhilaafa alislaamiya iyo fitantii lagu riday khilaafada islaamka lagu ilqeeyey inay qayb ka ahaayeenoo hoos ay ka dhaqaajinayeen dad badan oo maaragtay muslimiin sheegayana ay ku khidaacmeen ooba laga yaabo wahum laa yashcuruun amba og inay xubna ka yihiin ciyaadan billaah sheekh maxamed axmed rooble oo loo yaqaano boqolsoon ayaa ka mid ahaa culimmada muddada dheer ka digi jirtay sharta iyo shirqoolka kooxdaas taas oo uu sheegay inay ku faaftay waddamo badan oo ku yaala caalamka ujeedkuna yahay in la hirgeliyo mashaariicda yahuudda ma'suuniya waxaa la yidhaha xaraka siriya yahuudiya saydaaniya weeyaan waana xarako yacni yuhuudda ka tirsan oo sir ah oo meel kasta dad u joogo waxyaalaha aan ku najaxnay waxaa ka mid ay dheen inaan dilnay khulafaa uraashidiin cumar inaan ka shaqaynay dilkii cuhmaan inaan isku dirnay dheen cali iyo mucaawiye inaanu dhiig badan ku daadinay madiina inaanu tirtirnay khilaafa alislaamiya in badan inaan ku dadaalnay dheen intaas oo boqolaala hal maal in lagu shubo badaha oo muslimiintu ay baaba'aan saasaanu ku dadaalnay waxaan ku guulaysanay tataarka inaan garab siino annagoo magac islaam u muujinayna inuu yahay si islaamka loo gumaado shirkadda ayada waxaa laga yaabaa in dad badan ay ka mid yihiin ayagoon ogeyn khayr mubaashir ilaa waxay dheen ma'suuniya mabaadi'deenna waxaa ka mid ah beled kasta oo islaam leeyahay dad annaga noo shaqeeya waa inay joogaan saa la yidhi say ku dhici kartaa mabaadi'deenna dad ku shaqeeya waa inay joogaan inay shaqaalo noo yihiin aan ogeyn axadka mabaadi'da ma'suuniyada ku shaqeeya saddex calaamaa lagu yaqaan marka saddexda calaamo mid ka mid a haddaad ka heshid waa ma'suuni ayagoon u adeegaa waa midda ugu horrayse axadka ma'suuniyadda u adeegaa ma maqli karo mana dhegaysan karo xukun islaam iyo maamul islaam oo sare usoo kacaya ma maqli karayo si kasta haddii la yeelo caqiide in la yska aaminsan yahay waa qabaa laakiin diintu dhaqan ha noqoto ma maqli karo shareecadu xaakim ha noqoto ma maqli karo qisada labaad oo lagu yaqaan waxa weeyaan afar iyo labaatan kasta waxuu ka shaqeeyaa muslimiinta caydooda xantooda isku dirahooda maalinna isagoo soo qaada arki maysa gaaladaas saatana laakiin maalin kasta waxaad arkaysa isagoo qole wax kaaga sheegaya kana kana xaraka saatana kana kida fulaan ah kana noocaan ah kana kida ah ay ma oga laakiin isagu nimankaas u adeegaya maxaa yeele afar iyo labaatan kasta ceeb islaamka udbadaya waa qisada labaad oo lagu ogaan karaa la yidhaha ninka ma'suunigaah arrinta saddexaad oo ma'suuniyada lagu yaqaan waxa weeye axadka ma'suunigaah si kasta haddii la yeelo meesha ou joogo maamulka ka jira xumaan kastoo ay qabaan waa jecel yahay ama waa ka mid ama wuu u galgalaa waxaana uu arkaya haymanka in laga aalo maamulka asaga ah maxaa yeele maamul kasta oo diinta ka soo hor jeeda dhidiba uu ku tiirsan yahay ayaa jira macadaalika oo diin sheeganaya oo culummo sheeganaya ayaa jira maxaa yeele caalamka dhan eeg dawlad kastoo diinta la dirirtaa wasaaratul awqaaf bay leedahay bal wasaaratul awqaaf maxay ka qabanaysaa meelaha qaarkood maxay qabanaysaa wasaaratul cadli baad maqlaysaa wasaaradda cadaaladda bal wasaaradda cadaaladda oo gabdhaha jubba ku tumanaya aan soo xiray wiilasha arbaciinada masaajida ku akhriyaa soo qabata waa waa cadlige cadliga allaha ka qaadee waa cadaaladda cadaaladdaas weliga a maqli maysid shan iyo toban jir laba toban iyadoo soo qabatay haye shan iyo toban jir ilaahay laga cabsado odhanayana xabsi bay ku taagtay maxaa dhaha lacag oo meel shisheeye ka qaataa haye waa qariib waxyaalaha yaabka badan bay ka mid tahay oo jira markii saddexdaa calaamo ayaad ku garanaysaa saddexdaa calaamo dad badan ha iska fiiriyeen axadkii iska waaya allaha ku mahadiyo qofkii iska helow ma'suuni baa tahaye hadda tooba keen intaan naftu gaalnimo kaaga bixin waxbana hasidin waan cibaadada ku jirtaa waxaad meesha ku jirtay waxaad haysta midna ma jiraan ربي هلا قبل سبحانه وتعالى
حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وافدتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج وغسلوا مثل النعاج وغسلوا فإذا انتهت أخلاقكم قاروكم
xalqadii labaad ee barnaamijkan oo aan ku soo tusaalayna cowlamada iyo waxaa loola jeedo macno ahaan iyo waaqici ahaan intaba kuna soo gudbinnay damacyadii dahsoonaa ee yahuudda intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo inoo suurageliyey diyaarinta iyo soo gudbinta barnaamijka kadibna martidii asxaabtii ka qayb qaadatay anigoo mucaada ayaa idinla socodsiinayey sidaasiyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقهروا أو ترشدوا يا ألف مليون تعد خسئتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا مسلمون استعبروا مما يذاع ويكتب تخطيطهم أن يحتووا خيراتنا ويغسلوا فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيبوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم